Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa inta badan waxaa la sheegaa in ay bulshada ka yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxayna lafdhabar u yihiin guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku nool degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka warbixiyey doorka ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin horumarinta nabadda.
walaal waa mahadsan tahay magacaygu waa maxamed daahir bisle jooga dhobley walaal mar labaad waa mahadsan tahay waa su-aal wanaagsan nabaddu muhiim weeye laakiin dhallinyarada booska kaga adan ay kaga qaadan karaan waxaa waaye waa jiilka maanta iyagu la rabo inay mustaqbalka dadka waaweyn bedelaan oo ay ama madaxweyneyaal noqdaan ama ra-iisul wasaareyaal noqdaan ama ay baarlamanka galaan marka bulshada kaga aadan dhallinyarada waxaa weeye inay abuuraan in nabad ay u abaabulaan oo ay wacyigelin sameeyaan oo ay bulshada waxa wanaagsan dhanka wanaagsan ay bulshada tusiyaan ay ka leexdaan waxyaalaha xunxunka ee hadda ay ku foogan yihiin dhallinyaradu sida muqaadiraadka iyo waxyaalaha xunxunka kaleeto marka waxaa kaga aadan doorkooda waxaa weeye inay ka qayb qaataan nabadda wacyigelin badan ay sameeyaan bulshadana iyagaa indhow ah ay xagga horumarka iyo nabadda ay iyagu ka shaqeeyaan si bulshadu ay iyaga ugu dayato ay iyaguna hormuud ka noqdaan faysal doorkay ku leeyihiin dhallinyarada nolosha ama horumarinta deegaanka ama bulshada wallaahi runaanti waxaa is dhihi karaa dhallinyarada waa lafdhawarta dadka waa eleyska hadda soo ifaayo oo wax badan ayay kala ogyihiin dadka hadda maanta kuwa dhakhtariinta ah tusaale kuwa hadda askarta oo kale kuwa hadda duuliyaasha ah kulli waa dhalinyaro qaarna hadday baranayaan qaarna waa kuwa hore usoo bartay marka waxaa dhihi karaa dhalinyarada dhankay u jihaystaan ayay u jihaysan kartaa bulshada soo saameyn ayay ku leeyihiin dhaqdhaqaaqa ganacsiga sida caafimaadka waxyaabo fara badan dhallinyarada waa waxawaaye door muhiimay nolosha ku leeyihiin rag iyo dumar sida iskugu jiraanba waxaa dhihi karaa doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin nolosha waxawaaye qayb muhiim waaye kacni ahaan waxaa aaminsanahay